barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa sabti labada bisha sebteembar sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doonno diyaargarowga tacabka beeraha gobolka hiiraan ee xilliga dayrta iyo dowrka dhallinyarada wax soo saarka wakhtiga kan loo diyaargaroobayo ama xilliga dayrka dayrta loo yaqaano waa wakhtiga loo diyaargaroobo sideedaba wax soo saarka insha allahu tacaala sanadka cusub ee mataqaana xagga dhaqameedka loo yaqaano laguna xisaabiyo miraha ugu qaalisan uu ninku beeranaha waxaa miraha loo beertaa in dhaqaale la helo dhallinyarada haddii ay taageero ficil waa af iyo adin baan ka hadlaa ay helaan waxaa beeran karaan boqolkiiba sagaashanna baagmuddada waa ka bixi karaan
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan oon barnaamijka ka marnayn dhinaca iyo heesaha
xubintii ciyaaraha ayaan iyana ka marnayn balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
hogaamiyaasha maraykanka iyo koonfurta kuuriya ayaa jimcihii mar kale ku celiyey baahida loo qabo in pyongyang ay dib ugu soo celiyaan miiska wadahadalka iyagoo saaraya cunuqabateyn cusub sida laga soo xigtay xafiiska madaxweyne moon jun in moon iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii khadka telefoonka ku wada hadlay waxaana ay sheegeen in ay doonayaan in arrinkaasi xal loo helo waxaa sidoo kale warkaas u baxay aqalka cad lagu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen inuu dhex maro iskaashi u dhexeeya maraykanka iyo koonfur kuuriya iyo jabaan si ay uga jawaabaan dabeecadaha aysan mahadinin dalalkaas ee kuuriyada waqooyi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalin un ka hor xilliga ay qorshaysnayd in uu booqdo deegaanada ay duufaanta burburka iyo fatahaadda ku askaysay aqalka koongareeska ka dalbaday dhaqaale gaaraya siddeed bilyan oo dollarka maraykanka ah si loogu caawiyo dadka gobollada texas iyo louisiana dalabkan ayaa loo arkaa inuu yahay qayb yar oo hordhac u ah kaalmooyinkii la doonayo in lagu taageero dadka ay dhibaatooyinku ka soo gaareen duufaantan inta badan siddeeda bilyan oo ah toddoba dhibic afar bilyan ayaa noqonaysa dhaqaalaha gargaarka deg dega loogu talagalay halka afar boqol iyo konton milyanna ay noqonayso deymo la siinayo dadka ganacsiga yaryar haysta ee dhaqaalahoodu ay ku dhumeen duufaantan herfi halkaaad warkaa ka dhegeysanayseena dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaysa washington kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya waryaheena magaalada beledweyn xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan kuna soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan kusoo qaadan doonaa wax soo saarka xilliga deyrta iyo kaalinta dhallinyaradu ay ku leeyihiin waxaa igala qeybgalaya cabdirasaaq cali muumin cabdi xasan jaamac iyo cismaan axmed odawaa oo ka mid ah dhallinyarada qurba joogta ee dalka dib ugu laabatay ugu horeyn waxaan kusoo dhaweynayaa cismaan cismaan bal kaalintay dhallinyarada ku leeyihiin wax soo saarka xilligan iyo waktiga lagu jiraba haddii aan ka hadlo kaalinta ay kuleeyihiin dhallinyaradu xilliga kan iyo waqtiyadii hore labadaba dhallinyartu wax soo saarka ugu weyn ee dalka ama bulsha ay yeelato waa dhallinyarada sideedaba xoog sida ay dhallinyartu u diyaargarowdo xiliyada wax soo saarka haddii ay noqon lahayd wax soo saarka dhulka sida beeraha iyo xoolaha ama haddii ay noqon lahayd wax soo saarka magaalooyinka dhallinyartu kaalinta ugu weyn iyada ayaa ka qaadato cabdirasaaq kaalintay dhallinyarada ku leedahay wax soo saarka dalka gaar ahaan xilligan hadda aan ku jirno ee dayrta runtii ka dhallinyarada maanta joogta waxyaaba fara badan ayaa macnaha looga baahan yahay inay macnaha wax soo saarka beeraha oo kaleenta sidii macnaha sidii loo mataqana loo tacaba lahaa beeraha oo wax loo soo saar lahay runtii dhallinyarada dhibaato badan iska haysato oo xilliga hadda lagu jiro haddii tahay mid dhaqaale mid mataqanaa wax soo saarka xagga dhulka wax badan u furan waa jirtaa hadda mataqana maanta inay bilaabaan loo baahan yahay waa kulley anigu is dhihi kara mataqana haddii uun la helo mataqana wax ay lagu maalgeliya haddii helaan wax badan ay soo saari karaan dhallinyarada maanta
cabdi xasan jaamac adigana sida saaxiibada u sheegaan horta kaalinka dhallinyarada ay ku leeyihiin wax soo saarku kaalin cad waayo oo muuqdo waayo cududda iyo xoogga jiro waa dhallinyaro cududda iyo xoogga jiro waa dhallinyaro wax soo saarka kaalinka ugu weyn ay kuleeyihiin ayagaaba ugu weynba waaba yacni roolka ay leeyihiin waa boqolkiiba boqol waayo roolka ay leeyihiin marka yacni kaalinka la sheegayo kaalinka doorka ay kuleeyihin marka la rabaa in la caddeeyo boqol kiiba boqol waay waayo cududa jirta waayo xoogga jiro wax soo saarna xooga ku xiran yahay iyo nashaad iyo dhalinyaranimo
cismaan waa xilligan waa xilligii wax soo saarka haddaanan qaldaneen waa xilliga dayrta waxyaabaha la isdhihi karo deegaankan aan hadda joogno waa laga soo saari karaa oo dhalinyaradu waa ay awoodaan inay soo saaraan maxaa nooga tilmaami kartaa wax soo saarka waktiga kan loo diyaargaroobayo ama xilliga dayrka dayrta loo yaqaano waa waqtiga iisheeg waa waqtiga loo diyaargaroobo sideedaba wax soo saarka insha allahu tacaala sanadka cusub ee mataqaana caada dhaqameedka loo yaqaano laguna xisaabiyo dayrtu waa bilowga bilowga roobka sida wax soo saarka dhulka iyo beeraha waa ka ugu weyn ee mataqaana soomaalidu ama dhalinyartu khaasatan ay weliba ay soo saaraan waxaa ka mid a sida badarka galleyda masagada sisinta digirta iyo inta waxyaabaha kaleeto sida khudra khudaarta basasha iyo baradhada iyo waxyaabaha caynkaasa ayay tacbadaan waxaa ugu weyne waxa weeyaan basasha waxaa ugu weyn waxa waaye masagada sida galleyda digirta iyo sisinta marka qiimo ahaan maxaa la isdhihi karaa meelaha u furan oo dhalinyaraduna ay u iibgeyn karaan waxyaabaha ay soo saaraan maxaa ka tilmaami kartaa runtii haddii taas ay macnaha mataqaana dadka beertaan waxaan aaminsanahay inay wax badan oo ay kaga maarmi karaan waxa ka yimaado macnaha mataqaana bannaanka hore dibadda ka yimaado waxaan ognahay raashiimada iyo wax hadda bannaanka nooga yimaado in hadda aynan lahayn waxa la yirahdo mataqaana ay shaybaar lahayn cid kontaroosho ayna jirin waxaana runtii anigu dhihi lahay waxa dalka ka soo baxa in mar walbaba lagu tiirsanaado ayay ku fiican tahay xilliga hadda la joogo maadaama cunada bannaanka imanayso aynan kontarool kontaroolnayn shaybaarna lahayn waxyaabaha cudurrada keenanay ka mid tahayba sidan hadda anigu aaminsannahayba do waxyaabaha oo bannaanka yimaada laakiin dadka mar walbaba waxaa muhiimadda in la saaro u baahan waxa dalka ka soo baxo in la cuno ama dadka dhalinyar lagu dhiirigeliyo inay soo saartaan dhallinyarada waxaa lagu tilmaamaa kuwa ku nool gobolka hiiraan in boqolkiiba toban wax ka yar ay shaqo heleen ama ay shaqeeyaan sagaashanka kalena ay yihiin baagamuundo mar haddii aad tilmaantay in dhallinyaradu ay yihiin xoogga wax soo saarka tiro intaa la eg oo baagamuundo ahna ay jirto xaggee kula tahay in wax soo saarka uu ka iman karo cabdi xasan jaamac horta marka hore waxaan rabaa inaan dib u noqdo waxbeerista waxbeerista waxaan jeclahay aniga in la dhallinyarada la tuso sida casriga wax loogu beero saasoo ah korobka ay beeraayaan miraha ay beeraayaan waa in marka hore ay ogaadaan suuqa sida uu ka yahay mar walba ay ku xisaabtamaan sheyga qiimaha leh inay kaash crop beeraayaan inay sisin beeraayaan inay geley beeraayaan wax inay iska beeraan maaha sababtoo xataa haddii beerta rotational creation lagu sameeyo rotational crop micnihi marba loo bedelo miraha xataa beerta mineraalkeeda ma dhammaanayo qodobkaas markaan ka gudbo boqolkiiba sagaashan haddii ay baagamuudan yihiin boqolkiiba tobanna ay shaqaystaan dadka beerta waxay ka qabaan dadka dhalinyaradu beerta waxay ka qabaan fikir ah fikir ah yacni si caadi ah in geley inta la beerto hadhowna geley kale la keenayo ama si sin haddii la beerto suuq aysan lahayn dhalinyarada haddii la tuso in waxa ay beerayaan suuqa ay qiimo ka leeyihiin eh, lagu wacyigeliyo eh, mashruuca beer beer abuurka la sameeyo dhalinyarada waxaan qabaa inay mashruucaas galaan dadka waxaa ka maqan waxay arki jireen beer la beero oo geley laga beero geleydiina suuqa marka la keena ay noqoto geley kale inay timaado qofka haddii la tuso korobka uu beerayo suuq marketina loo sameeyo suuqgeyn waxa suuqgeynna marka loo sameeyo wixii uu beeraayo waa ku farxaa marka qiimaheeda uu ogyahay laakiin haddii uu ogaado in sisin la beeraayo shan boqol oo sisinna ay beerantahay mid roob ku da-ay wax ka difaacaysa jirin xilligii xilliga iyo beerta hadduu ku xisaabtamo dhalinyarada boqolkiiba sagaashan baagamuda ma noqonayso marka waxaad leedahay in la kala bedelo waxyaabaha la beerayo roobka in la bedelo sababtoo ah in la kala bedelo waxyaabaha la beerayo laguna xisaabtamo waxyaabaha iibka loo heli karo taas waayo waxa ugu muhiimsan qofka in la tuso shaygan qiimaha banaanka uu ka uu ka heli karo iyo in beertii loo kala bedelo koroobkii si mar walba koroobka cusub si fiican u baxaa waxaa soo baxaya wax weyn saas daraaddeed dhalinyarada in lagu wacyigeliyo nidaamkaasna la tuso cabdirasaaq waxaa kaa muuqatay niyajab ah in marka dhalinyaradu ay wax beeraan ama beeraleyda nuuc la mid ah mirihii ay beereen oo mucaawina in la keeno Eh, sida hadda uu sheegay cabdi xasanna haddii la kala bedelo oo marba wax nooc cusub la beero in dhibaatooyinkaas laga gudbay maxaa kaaga baxay warka cabdi eh, cabdi xasan Ee, runtii cabdi xasan wax weyn oo ka dhawaajiyey oo jiro een, waa run horta midda kale waxa la abeerayo waa inay mar walba ay lahaato wax macnaha mataqaanaa la kala bedelo macnaha danaga la abuurayo si hal mar haddii wixii la abuuro ama ha- ee, marka suuqi la geeyo wixiina aynan ku dh- ku macnaha aynan ku lacag waayeen dadka waxay soo saarteen waa khasaare kale midda kale dadka waxaa ugu daranba hadda een, waxay soo beereen markay xilliga ay usoo go'i lahayeen in raashiin bannaanka laga keeno la dul keeno kadibna markuu raashinkiisii mataqaanaa keeno oo suuqa geeno waxba hadhow mataqaanaa u geli waayo waxaana imaanaysa inuu qofkii mar dambe isku noqonin inuu beerta cababo saasna mataqaanaa gacmaha lasku- gacmaha lasku saarto Een, cismaan dhalinyaradu waxay ka cawdaan inaynan jirin cid caawisa marka ay rabaan inay wax beeraan Een, waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada dhowaan een, qurbaha ka timid ma kuu muuqataa in dhalinyarada haddii ay heli lahayn cid maalgelisa in wax intan ka badan ama wax mm, waddanka wax u tari kara inay soo saari lahayeen
haa aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad ayaan u hubaa inay dhalinyartu haddii ay helaan dhiirigelin ama taakulayn xagga dhaqaalaha ama dhan walba ay soo saari karayaan wax walboo loo baahan yahay waayo dhalinyartu waa kuwa ugu weyn maanta bulshada soomaaliyeed waana kuwa uga kuwa la dhihi karo boqolkiiba shan iyo toddobaatan amaba siddeetan waa dhalinyar waxa maanta taagan iyagii haddii la- ay dhiirigelin helaan ama qaar iyaga ka mid a ay nafsadooda ku kalsoonaadaan waxaan aaminsanahay anigu inay soo saarkooduna uu dibadda iyo meel kasta loo diri karayo wax ay soo saaraanna ay wax qiimale ay ay yihiin haddii ay dowladda soomaaliyeed ama bulshaweyntu iyadoo ay mataqaanaa isi saacido ay si fiican ay isu- isugu kalsoonaadaan oo ay aaminaan dhulkooda iyo dalagooda iyo waxa usoo baxo waayo anagu waxaynu leenahay dhul aada iyo aad u qaaliya oo aan caalamka laga helin maanta waxaad arkaysaa markaad qurbaha joogtid waxyaabo badan oo mataqaanaa aan ka- sida soomaaliya o kale aan ahayn waxaad arkaysaa dhagax laga beerayo badar ama ii sheegeen waxyaabo ka caynkaas oo kaleta annaguna waxaan- waxaynu haysanaa dhul caro aada iyo aad marka waxaa loo baahan yahay inay dhalinyartu naftigoodu iyagu ay ku kalsoonaadaan waxa kan horto qofku niyadda ayaa la doonaya inuu niyadda ka dhisan yahay markuu samaynayo waxaa loo yaqaan wax soo saar war waxaanu anay i anfacayaan xitaa haddaysan ii gelin iib ama aan dibadda loo dhoofin ama aan laga iibsan laga gadan aniga ayay i anfacayaan waayo anaa cunayo waa wixii waa hantidii dhulka waa dhaqankii iyo waxaynu iska lahayn anagu Een, cabdi xasan een, waxyaabaha dhalinyaradu ay soo saaraan waxaa laga yaabaa in gobolka ee, aanu qaabili karin ee, xajmiga dhulbeereedka intuu la egyahay waxyaabaha ka soo ga-a inay gobolku ka badan yihiin meelo la isdhihi karo waxyaabaha ay soo saaraan dhalinyarada waa loo iibgeyn karaa oo gobolada dalka ka mid ah ama wadamada dariska ah ma ku muuqdaan Eh, horta dalka aan ku noolnahay soomaaliya horta waa- dhaqaalaheena waa xoolo iyo beero iyo wax yar oo beeyada iyo boqolkiiba laba iyo saddex iyo fooha marka waa beero iyo xoolo dhaqaalaheena uu ku tiirsan yahay dhulka soomaaliyeedna marka lasii kala sheesheego boqolkiiba labayo toban dhibic shan ah waxay tahay dhul beereed dhulna waa daaq dhul waa buuraley laakiin dhulka hadda aan aan ka hadlayno boqolkiiba labayo toban dhibic shan ayaa waxay tahay dhul beer ku habboon haddii yacni wax soo saarka oo gobolkan noqoto wax soo saar yacni aad u kordha oo suuqan ka weyn dibad imaba la ogeynaya dalkeena gudihiisa ayaa waxaa ka mid ah meelo waqooyiga bariga maamulka yani gobolada bari iyo gobolada waqooyi aaday u baahan yihin dalkeyna kamid yihiin dhulka hiiraan wixii ka baxa ayagaa xaq u leh in loo iibgeyn karo suuq la-aan mama jirayso marketinka dal dibadda amaba amaba dalkeena ayaan qabaa aniga wixii surplus oo dheeraad ah in uu u baahan yahay ilaa zaylac ilaa labada raas raas kamboni ilaa raas caseyr mani wixii gobolkan dheeraad ku ah waxaa qaada karo isla soomaalideennii oo u baahan waana khayr batiba haddii xajmigaas haddii ama miro intaas ka dheer oo gobolkan ka badan uu kasoo baxo isku filnaanshaana gaaraynaa dalka soomaliya sidaan kuu sheega waa boqolkiiba labaiyo toban dhibic shan marka la qoro ayaa ah beeraley sidaa daraaddeed wixii ka soo baxo waxaan qabaa aniga in marketing dibadda ah inaan la geyneyn waqooyiga iyo bariga aan u iibgeyneyn oo qofka inuusan ku niijabeyn suuq meeshaasaaba u ah
cabdirasaaq dhulkii ay dadku wax ku beera lahaayeen oo nawaaxiga beledweyne ama guud ahaan gobolka ma yahay dhul diyaarsan oo xilligan ay dadku wax ku beeri karaan mise waa dhul hadda ay tahay in la diyaariyo runtii dhulka laba isugu jirtaa dhul waa dhul hadda diyaarsan oo hadda hore looga shaqeynayo oo hadda dhalinyarada hore u shaqeynaysa wax soo saarkiisa hadda mataqaanaa meel fiican maraay iyo dhul waxaa jiro hadda sanadaha dambe xirmay oo macnaha dhir ka baxday oo hadda mid noqday meel mataqaanaa hawd noqday oo u baahan in dhulkaas la baneeyo oo mataqaanaa hadda mirahan si walaalka sheegay macnaha lagu beero haddii intaas la helo macnaha wax soo saarkaas oo dhulka si fiican loo beero dhalinyarada ay mataqaanaa isku tashtaan oo mataqaanaa xagga dowladda waxnaha gacan ka siiso hay-ada sanfalkana ay gacnaha wax ku dhiirigelaan waxaan misanahay wax aan intaan had in labalaabkay kasoo bixi karo oo weliba taa aan soomaaliya xitaa aan kasoo kasoo haraysaba wixii kasoo baxaba maxaa yeelay hiiraan waa dhulka ugu baaxadda weyn oo hadda beeraha maanta mataqaanaa kasoo baxa khudradda dalaga kaleeto oo mataqaanaa geleyda digirta sigada sisinta oo ilaa loo iibgeeyo ilaa bari ilaa iyo mataqaanaa waqooyi galbeed taas dhalinyarada runtii waxay u baahan tahay dhiirigelin badan in la siiyo oo la maalgeliyo oo dadka la wacyigelin lagu sameeyo taa haddaan helno waxaa waaye waa runtii waxaan aniga isdhihi kara waa jaajaanid fiican oo hadda kaga faaidaysan karno dhulkaayna maanta inaan wax ku beerano ama wax kusoo saarno
cismaan waxaa jirta dhulka ama dhulka beeraha leh waxyaabo ka bixi kara iyo waxyaabo ay ku adag tahay inay ka baxaan bilmathalan waxaa dhici karto meelo ay ka baxaan digirtoo kale iyo suufka iyo qaraha dhul waxaa jirto ay ka bixi karaan muuska iyo babaayiga iyo cambaha iyo waxyaabaha qudaarta la midka ah marka dhulka hiiraan aan hadda joogno maxay tahay waxyaabaha uu ku habboon yahay oo ay tahay in dhalinyaradu ay ku beeraan waxaa uu waxaa ka bixi karaya dhulka hiiraan markaynu fiirino boqolkiiba sagaashan waxaa ka bixi karayo uu mataqaanaa u diyaarsan yahay ama weligeedba ka bixi jiray sidayn anugu la socono ama inuu kaga shaqaysan jirnay digirta galleyda masagada sisinta basasha liinta waxyaabahaasoo dhan gobolka cid beeraha gobolka hiiraan aada iyo aad waxay la mid tahay boqolkiiba sagaashan waxyaabaha la beero inay ka bixi karaan carada gobolka hiiraan
cabdi xasan jaamac maxaad isdhihi lahayd dhalinyarada haddii ay helaan taageera noocaas ah wax soo saarka way kordhi lahaayeen
saaxiib horta waxa waaye maxaa wax loo beertaa su-aal ah haddii dhalato waxaa wax loo beertaa su-aashaas markay dhalato waxaa wax loo beertaa in waxa lacag laga helo adduunka su-aal yaro hadda hadda aan ku noqdo maxaa wax loo bartaa jaamacadaha cilmi looma barto waxaa loo bartaa jaamacadda markaa ka baxdo dhaqaale aada helayso laba jaamacad dul tana toban kun aa qaadanaya tana shan kun tan tobanka kun aa gelay marka mirahan saas waayo mirahan wa lacagay leeyihin mirahan saas waayo kuma xirna suuf iyo sida anigu aan qabo wax yar suuf ama liin kuma xirna miraha ugu qaalisan uu ninku beeranaha waxaa miraha loo beertaa in dhaqaale la helo dhalinyarada haddii caqabadaha jira laga qaado ayagana maalgelin loo helo maalgelintu marka qasab maaha maalgelin aan helno qofku waa in uu qofku waa in uu yani initiative-ka oo wax ku bilaabayo bilowgiisa waxa waxa qofka bilowgiisa waa in qof oo wax ka hela waa jecel in la taageero waa fiican tahay laakiin hadday soo baxdo in yacni aan la taageerin waxaan qabaa in tabar ka ah oo mirahaasna miraha qiimaha le ay yihiin inuu iska beerto saa daraaddeed dhalinyarada haddii ay taageero ficil waa af iyo adin baan ka hadlaa oo ay helaan waxay waa beeran karaan boqol kiiba sagaashanna baa muddada waa ka bixi karaan saasaan qabaa cabdirasaaq adigana runtii walaalkay waa soo sheegay boqolkiiba sagaashad waa ka dhexi karaan waa run laakiin waxay ku xiran tahay dhallinyarada ruuxooda ma yihiin dad maanta u diyaarsan inay wax soo saartaan hadday dad wax u diyaarsan ama dad wax raba in diyaarsan yihiin way heli karaan marka in la kaalmeeyo ama la caawiyo oo lagu dhiirigeliyo inay wax soo saartaan ay kaga baxaan baagmuudada iyo fakriga taas waxaan dhihi karaa waxaan aaminsanaha haddii uun dadaal badan la sameeyo inay macnaha horumar laga- la heli karaan aniga islee taas
cismaan dheere sidoo kale anigu waxaan aaminsanahay dhalinyartu inay iyagu isku tashtaan ama ay sidoodaba isku ay isku kalsoonaadaan ay ku- kuna kalsoonaadaan waxyaabaha ay soo saarayaan haddii la helo kalsooni ay dhalinyartu ku kalsoon tahay waxay soo saarayaan in iib loo helayo iyo in kaleeto ta- waxaan aaminsanahay in wax walba la soo saari karayo dhalinyartuna maanta ay shaqadaanta uga bixi karto
cabdi xasan maxaad u aragtaa caqabada dhalinyarada ka hortaagan in wax soo saarkooda uu noqdo sidii la rabay ama haddaba culays ku ah horta amniga wax weyn ah amni haddaan la helin waa tacab ma la geli karo waayo beertaadii ninaa inta soo baxo xoolo iska daajinaa Eh, sida saaxiibkay uu sheegay haddana biyaha waraabka waraabkii haddaan biyihii xilligaas aad ku talagelaysa aada weyso dowrad suuqana waxaa la sheegayaa in biyihii la xiro laakiin boqolkiiba boqol ma hubo biyihii eh, ka- dhinacan etoobiya ay xirtaan Eh, nambarka koowaad waa amnigii nambarka labaad waa biyihii waraabka oo xilligii anaan weyse ay u- eh, laga yaabo kan saddexaad waxa waaye eh, material support waxaa la yidhaha in lagu taageero lacag dhaqaale in hay-ada kugu taageeraan sababto haddii material support aa hesho moral support yaa helay niyaddaa kuu dhismayso marka taageero inay helaan intee taageerada sii socon kartaa marka ma ma lagu sii talagalay in waqti gaaban kadib ay ka gudbaan mise waa un weligood in taageero ay helaan maya taageero weligeed inay helaan maaha waa bilow waay bilow bis bilow fiican lay u tahay ninka haddii bilow fiican tahay mashruuc inuu isceliyo waay inuu mashruuc isbeero waay Waxay beeraysa inay isbeeraan waay sababtoo ah haddii mar walba gacan lagu siinayo waxba ma beeri karti mar walba haddii aad nin xanuunsanoo mar walba garabka lahayaa tahay waxaa la rabaa in mar haddii garabka lagu qabto lugahaada ku istaagto guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaan u mahad celinayaa martida igala qayb gashay intan barnaamijka mid la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
waa tahay xuseen xasan dhaqane ayuu kaasiya aad buu umahadsan yahay halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a barnaamijkaasi dhinaca ciyaaraha ayaanu jalaacaynaa maxamuud mascade ayaa la diyaaraa
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubintaha ciyaaraha waddamo fara badan oo ka mid ah waddamada ku teedsan qaaradaha kala gedisan ee dunidan ayaa u xusul duubaya sidii ay kaga mid noqon lahaayeen waddamada ku baratami doona koobka adduunka sannadka labada kun siddeed iyo tobanka oo ah sannadka fooda inagu soo haya waxaana qaaradda yurub waddamo dhowri habeenkii xalay ahaa ay kulamo adag iskaga hor yimaadeen kuwaasi oo doonaya inay koobkaasi u soo baxaan jak republic ayaa gurigeeda ku soo dhoweysay xulka qaranka ee jarmalka laba iyo hal ayaa lagaga badiyey jak republic ciyaaryahan thomas muller ayaa goolka guusha u saxiixay xulka qaranka ee jarmalka norway oo isla guruubkaasi si ay ku wada jiraan jarmalka ayaa laba yeer kaga badisay azerbaijan sanmarinana gurigeeda lagu duftay oo north ireland ayaa saddex iyo waxba ku qabatay gruubka e waxaa iskaga hor yimid waddamada kazakhistan iyo montenegro denmark iyo poland romaniya iyo armeniya kazakhistan saddex iyo eber montenegro ayaa kaga badisay denmark afar iyo eber poland ayay ku dhufteen romaniyana hal iyo eber waxay kaga badisay armenia gruubka f lithuania oo scotland martigelinaysay scotland ayaa saddex iyo eber ku badisay halka malta gurigeeda lagu dharbaaxay oo england ay afar iyo eber kaga badiyeen ciyaaryahan kane ayaa goolashaasi laba ka mida dhaliyey slovakiya oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay hal iyo eber kaga badisay xulka qaranka ee sloveniya waddamadan laysku yidhaahdo waqooyiga ameerika iyo jasiiradaha ku teedsan oo iyaguna kulmay waxaa maraykanka uu ku ciyaarayay waddankiisa lagaga badiyey laba iyo eber oo xulka qaranka ee kostarika ayaa guul helay trinidad tobakana gurigeeda ayaa iyadana lagaga badiyey oo honduras ayaa labiyo hal ku martay qaaradda afrikana dhowr kulan oo la ciyaaray tunisiya labiyo hal waxay kaga badisay dimuqratic republic of congo halka nigeria ee cameruun ku durdurisay oo afar iyo eber ay ku qabatay taa waxaa ka darnayd markii ay morocco lix iyo eber ku martay maali halka xulka qaranka ee kabverde iyo south africana ay kabverde ku badisay laba iyo hal gaana hal iyo hal bareejaha waxay la gashay xulka qaranka ee congo kulamo adag ayaa maanta layskaga hor imaan doonaa iyana oo ka tirsan wadamada qaarada yurub ugu baratamaya ciddii u matali lahayd koobka adduunka georgia ireland ayay la kulmi doontaa serbiya moldofa ayay u iman doonta welles iyo austria ayaa iyaguna ciyaari doona gruubka g waxaa ku kulmi doona albaniya iyo lichtenshon israa'iil macedonia ayay soo dhoweynaysaa ha yeeshee kulanka isha lagu hayo waxa uu dhex marayaa wadamada sbain iyo talyaaniga labadaasi xul min lix iyo toban dhibcood ayay leeyihiin waxaa lagu ciyaarayaa guriga sbain dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa haynoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haddana codka macaan ee sahre axmed jaamac iyo allaha naxariistii jannaha ka waraabiya cabdinaasir
laba goor tood helay looli eganahaydo looli eganahaydo laba goor tood helay dulkoliqay xariidii rayskuna labeeyahay rayskuna labeeyahay ollamaubaxiyo isku laray calintii degleeganayaan ollaama ubaxiyo isku laray calintii degleeganaya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugeli labqabuujiya
waa tahay heestaasi waxay gunaanadu ahayd barnaamijkii madasha dhallinyarada ee maanta halkan ay si wada jirad kala socodsiinayeen jaamac buulle jaamac anigoo jamaal axmed cismaan iyo sidoo kale xuseen xasan dhaqane dhinaca iskudubridkan uu inoo ahaa bashiir abiikar dhammaantii oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi nabadgelyo
maro odiya ola kokuaartamaya